بsm الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxبihi أجمaعيin amا bعd baabu الإqcاء byna السaجدتayn qaala الإmaaم أbu dawuud raximah الlه taعaalى baabu الإqcاءi byna السaجدتayn ay hada kani baabu bayaani xukmi اlإqcاaءi iqcihii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda ahaanaye aliqcaa marka waxaa weeyaan laba noocu ayuu u qaybsamaa iqcaaga noocan hadda halkan uu ku sheegaayo ama uu baabaysanayo waa qofku inuu labadiisa cirbood ku fadhiisto lugihiina marka faraha foodoodun ay dhulka yaallaan baridiisa wuxuu saarayaa ciribtiisa labadiisa cirbood bayna sajdatayn ayuuna yidhi waa marka fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo in sidaa loo fadhiisto sunnanimo ee yacnii xukunka ku soo arooray caddayntiisa u baabiya ee xadiidka baabka uu keeni doonana inuu sunno yahay buu sheegi doonaa waa fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo in cirbaha lagu fadhiisto oo qofka ciribtiisa ku fadhiisto mid la reebayna waa jiraayo iqcaa' la reebay oo ka iqcaa'i ilkelbi uu nebiga ku misaalay tusaaleeye calayhi salaatu wasalaam kaas marka isaga waxaa weeyaan qofka inuu barida dhulka dhigto oo jilbihiisana kor u taago lugahana u dhulka dhigo cagihiisa dhulkay yaallaan jilbihii korba u qaaday dhulkana waxaa u yaallo baridiisa ayb midkaas isaga waa waa nahyi baa ku soo aroorayoo waa la reebay labadaas nooc waaye hadda wuxuu u muraadayaa nooca hore قال الإmام أبو dاود رحمه الله xdثnا يحيى بن معين وهuو أبو زكريا إmام الجرح والتعديل qال أخبرnا حجاج بن محمد هو المصيصي الأعور أبو محمد ترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيصة وهuو ثقة ثبت اkhtilاada markii dambe ku dhaca laakiin waxba ma dhibayo اkhtilاadkiisa عن بن jurayجi قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاawوسا يقول ayb أبو الزبير محمد بن مسلم بن تdrس waaye أنhu samca طاawوسا buu maqlay تdliiskiisi marka waa laga nabad galay يquل isagoo dhahayo qulnaa لبن cabاas بن cabaasna waxaanu ku niri في الإقcاaءi إqcaha calى الqadamayni labada gomadood korkooda lagu fadhiisto yaعnي ciribtow ka wadaaye fi sujuudi yacnii sujuudda ka bacdihu fi sujuudi yacnii bayna sajdatayna u jeedaa mar kale maba suuroobi karaba ayb oo yacnii sujuudda dhexdeeda maku suuroobi karee waa marka un sujuudda laga baxo labada sujuudood fadhiga u dhexeeyow ayb yaanu ibnu cabbaas wax ka weydiinay faqaala ibnu cabbaas waxa uu yidhi hiya sunnatu waa sunnadii buu yidhi yacnii sunnadii nebiga waaye sala allahu calayh ali wasalam qaala waxau yidhi daawuus qulnaa waxaanu nidhi innaa annagu lanaraahu waxaanu arkaynaa u aragnaa jafaa'an inay tahay qallafsanaan birajuli qofka ay ku tahay ad adayg iyo yacnii reer baadiyennimo iyo inay ku tahay jafwo inay ku jirtaan aragnaa faqaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi hiya sunnatu nebiyika sala allahu calayh ali wasalam nebigaagii sunnadiisii waayuu yidhi iyada tanna marka waa sunno iftiraashkuna waa sunno idan marka fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya sida loo fadhiisto laba siba waa bannaantahay in loo fadhiisto waa yacni sunno mid waxaa weeyaan ciribta in lagu fadhiisto labada cirbood waa midda hadda uu baabeeyey midna waa in iftiraash la sameeyo oo aan ciribba lagu fadhiisanine sida ataxiyaadka koowaad in loo fadhiisto oo lugta bidixna saas cabteeda kore in lagu fadhiisto tan midigtana la taago imaamu shaaficina wuxuu yidhi middaa inay fadli badan tahu sheegay iftiraashka tanina inay bannaan tahay uu sheegay nacam oo iyada laftirkeeda ay sunno tahay laakiin taas inay haalib ahaydoo ay badnayd nacam iqcaaga marka middaa waxay tan sii dheer tahay iftiraashka iyada ataxiyaadka koowaad iyo fadhigan labada sujuudood labadaba waa lagu sameeyaa laakiin middan iqcaaga waa jalsa bayna sajdateynka iska leh ataxiyaadka koowaad male tashahuudka isaga looma fadhiisto in cirbaha lagu fadhiisto oo marka qofka uu iqcaa sameeyo oo huwa yatashahad ma fiicna nacam oo sunnada ibnu cabbaas sheegayo waa bayna sajdatayn waana sida abu daawuud oo baabaynayo u fahmay imaamu shaafici laftirkiisana laga wariyo salaaddii marka iyada maku buraysa dabcan haddou qofka saa u atixyaadsada laakiin sidii sunnada ahayd waxaa weyn atixiyaadku sunno wuxuu ku yahay iftiraash iyo tawaruf labadaas uu ku yahay baabu maa yaquulu idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baab yahay yaquulu uu dhahayo qofku idaa rafaca hadduu kor u soo qaado ra'sahu madaxiisa hadduu kor yeelo min alrukuuci rukuucda uu ka soo kor yeelo rukuucda marka madaxa laga soo qaado maxaa la dhahayaa qaala alimaamu abu daawuud raximahullah xadaanaa moxamed bnu ciisa wa huwa abu jacfar aطabaac qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu numayr وأbu muعaawiية mحamed بن khaaزim الضarيir وwkiicu ومحamed بن cubayd huwa الطanaafisiyu kulهm dhammaantood can الأcmaشhay ka warinayaan can cubayd بn الxasan cubayd بn الxasan abulxasan almuزani ayaa la yidhaahdaa ayb aw الثaclabi alkuufi ثiqaة min الkhamiسة qaala samictu cabdالlahi bna qaala samictu cabdالlahi bn abi أwfى yquul cabdullaahi bn abi awfa baan maqlay yaquul isagoo leh kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u soo qaado min alrukuuci uu ka soo qaado yaquulu wuxuu dhahayay samica allaahu liman xamidah allaahuma rabbana laka alxamd mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdi yacnii rasuulku wuxuu ahaa idaa rafaca ay idaa araada an yarfaca meeshaan maxaa yeeley axaadiid kalea waxay tusayaan wardigan inuu kala qaybsamo nebigu markuu rukuucda ka soo kacayaba soo kicidda samica allaahu liman xamidou la soo kacayo markuu si fiican dhabarkiisa u sinaadana allaahuma rabbanaa walaka alxamdu dikrina ictidaalka iskale midna soo kicidda iskale marka idaa rafaca ay idaa araada an yarfaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor sooy ou doono inuu kor soo qaado min alrukuuci ka soo qaado yaquulu wuxuu dhahaya samica allaahu liman xamida ilaahay waa ajiibaa liman xamidahu ciddii ammaanto ayb samica bimacnaa ajaaba waaye halkan labadaas macnona marka waa ku timaadaa ajaaba iyo bimacnaa waxaana waa ku timaa samiic bimacnaa mujiib iyo samiic bimacnaa mudrikun lisawt ayb walidaalika marka ina rabbii la samiicu ducaa'i iyo la mujiibu ducaa'i samica allaahu alla waa ajiibaa liman xamidahu axadkii ammaano alla waa ajiibaa allaahuma yaa allaahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow laka adiga unba alxamdu ammaanoo dhan ay kuu sugnaatay mil asamaawaati xaal ay tahay ammaantaasi tii buuxinayso wa mil alardi ciraryaalo midii buuxinaysa xaal ay tahay wa mil alardi dhulka xaal ay tahay midii buuxinayso wa mil amaa shay midii buuxinaysa xaal ay tahay shi'ta aad doonto ilaahayow oo min shayin shaya bacdu intaa kadib mil asamaawaati iyo mil usamaawaati labada waa loo dabdiyey mil asamaawaati haddii la yidhaahdana in la xaaleeyo oo axamdiga laga xaaleeyo oo la yidhaahdo mil asamaawaati xaal uu yahay xamdiga maali asamaawaati samaawaadka kii buuxinaya haddii jurmi laga dhigi lahaa mil usamaawaati haddii la yidhaahdana laka alxamdu alxamduda in laga sifeeyo xamdigaasoo milu samaawaati ah labadaa towjiihu alimaamu اnawowi majmuuca uu ku sheegay akhrajahu muslimun marka sidan baa la dhahayaa marka samica allahu liman xamida allahuma rabbana walaka alxamdu munfaridka iyo imaamku inay sidaan dhahayaan waa loo badan yahay war ma ka taagna ayaga ninka keligii tukanayo iyo ninka imaamka ah labadooda warka ma taagna ma'muumku laakiin hadalaa ku jira oo ma'muumku isagu muxuu dhahayaa samica allahu liman xamida allahuma rabbanaa laka alxamdu labadaba ma jamcinaya axaadiiftu waxay tilmaamaysaa ma'muumku inuusa jamcinaynin oo allaahuma rabbanaa laka alxamdu un keliya uu ku gaabsanayo ayb maxaa yeeley tasmiic inuu yidhaahdo ma'muum ma soo aroorin culummada marka waxaa weeyaan ibnulmundirna kaasuu rajaxay awsadka ayb samica allaahu liman xamida imaamkaagu markuu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu unbaa leedahay waana sida xadiidka uu ku yimid inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbanaa walaka alxamdu buu yidhi nebigu sal ll slam ayb waxaa iyada culammada qaar imaamu shaafici ka mid yahay suyuudina uu risaalo ka qoray tasmiica in ma'muumka uu jamcinayo iyo tasmiica iyo taxmiidda labadaba samica allahu inaad ka bilaabayso adoo ma'muuma laftirkeeda iyagu marka waxay deliishadeen cumuumaad cumuumaaday deliishadeen oy ka mid tahay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saa aragteen inaan u tukanayo ayb ee ninkii u tuka ninkii nebiga amarkiisa qaatay waa u tukada sidii nebiga amrayba suu nebigu u tukada waa u tukada ilaa nebiga isagaa ku yidhi imaamku hadduu samica allahu liman xamida yidhaahdo faquuluu rabbanaa walaka alxamdu idinka dhaha nebigaana yidhi marka ruuxu waxaa weeyaan sidii nebigu u tukada waa u tukaday ayb iyaga laftirkooda waxaa lagu laasimin karaa imaamka ama nebigu nebigu sidiisaba salaadda markuu dukanayo wuxuu akhri jiray faatixada iyo suurad ma'muumku inuu suuradda akhriyey ma qabaan iyaga laftirkooda ayb ee maxaa loo dhihi waayo marka ma'muumkuna waa inuu faatixada iyo suuraddaba wada akhriyo suuradda deliilkuu ku akhrinayana salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waayo sidaa maxaa loo dhihi waayo marka ilaa nebigu suuradda waa akhrinaya idigana inaad intii nebiga akhriyo kala akhriso waayo haddii lagu yihaa ka waran waxay leeyihiin maya nebigaa wuxuu yidhi laa taqra'u ani gadaashay waxba rinina ilaa bifaatixati اlkitaab ee kanna waxaa la leeyahay nebigaa yidhi rabbanaa walaka alxamdu dhaha ayb idinka keena samica allahu liman xamida marka cumuumaadkaas oo salluu kamaa ra'aytumuunii usalliyada iyo iyo waxay deliishadeen oo kale yidhaahdeen imaamku samica allaahu idaa qaala alimaamu samica allaahu liman xamidah ayaa la yidhi sida isaga taxmiiddiisa rabbanaa walaka alxamdudiisa aan loo sheegin ayaa ma'muumkana tasmiiciisa aan looga hadlinay ku dhahaya ee waxaa laleeyahay riwaayaadka ah nebiga ka soo arooray waxaa sugnaatay isagoo imaama nebigu inuu labadaba jamci jiray laakiin ma'muum lama haayo yanii imaam nebiga isagoo imaama inuu labadiiba jamciyaa soo aroortay laakiin ma'muum ha jamciyo meel kuma hayna calaa kullin marka taasaa ibnulmundir uu rajaxayaa min xaysu daliilna waxaad moodaa in sida daahirkaa sidaas ay u dhowdahay qaala abu daawuud qaala sufyaanu hawriyi waxa uu yidhi washucbatu bnu اlxajaaj can cubaydin cubayd bn اlxasan kaas can cubaydin abilxasan sufyaan uhawri iyo shucba saasay dhaheen waa yacnii magaciisiina waa sheegeen kunyadiisiina waa sheegeen haada alxadiidu xadiidkan laysa fiihi bacda arukuuci haada alxadiidu xadiidkan yacnii laysa fiihi dhexdiisa ma ahanin bacda arukuuci rukuucda kadib ma ahanin xadiidkan yacnii sufyaan iyo shucbo ay warinayaan ay laysa fiihi dikrun dikru kowni ducaa'i bacda arukuuci ma aha yacni wuxuu ka wadaa sufyaanu hawri iyo shucba iyaga bacda rukuuc ma aysa dhihin waa iska idlaaqeen oo waxay yidhaahdeen iyagu markaa idaa rafca ra'sahu min arukuuci yaquulu samica allahu liman xamid allahuma rabbana laka alxamdu saas unba isaga sheegeen oo maxali waxaa ma aanay ku keenin riwaayada shucba can cubayd can cabdillaahi bn abi awfa ee muslim uu soo saaray iyada waxay tahay kaana rasuulullahi sal ly slam yadcuu bi hada adducaa allaahuma rabbana laka alxamdu mila asamaawaati ilaa aakhiriha bis biduuni dikri bacda arukuuci iyadoon la sheegin qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi warawaahu shucbatuna waa wariyey can abi cismata ayuu ka wariyey abuu cisma nuux ibnu abi maryama lyidhi almarwasi mashhuurun bikunyatihi nuuxuljaamicna waa la yidhaahdaa aaduu u yacnii xagga xadiidku aaduu u daran yahay oo dacfigiisa aad u daranoo kadaab weeyaan baybay yidhaahdeen kadabuuhu fi اlxadiid xagga xadiidka marka waa kadaabnimay u nisbeeyeen cabdullahi ibn mubaarakna wuxuu yidhi kaana yadacu اlxadiid wadci buu samay jiray oo waxay yidhaahdeen nuuxuljaamic jamaca kula shayin ila sidqa wax allaala waa jamciyey yidhaahdeen oo khisaal ah ilaa sidqiga maane runta run ma leh ninkaas waa marka nuuxuljaamica ayb can abi cismata can اlacmash can cubaydin qaala bacda arukuuc bacda arukuuc riwaayadaa ku sheegay isku soo duuduub waxay tahay cabdullaahi bnu numayr iyo abuu mucaawiye iyo wakiic iyo moxamed bnu cubayd kulligood can ilacmash can cubayd bni اlxasan dhammaantood meesha ducada ay ku dhacaysay sheegeen idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci bay yidhaahdeen meesha marka ducada ay dhacayso ayay iyagu sheegeen qoladaas wa rawaahu sufyaan aلthawriyu wa shucbatu can cubayd bni اlxasan can cabdillaahi bni abi awfa falam yadkuraa fii riwaayatihimaa lafda idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci maba sheeginba oo iyaga waxay yidhahdeen nebigu wuxuu ahaa hadduu ducaysanayo wuxuu dhihi jiray allaahuma rabbanaa laka alxamdu bilasamaawaati ilaa aakhiri abu daa'uud warkan dhan wuxuu u jeedaa jamaaco fara badanna idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci bay dhaheen sufyaan iyo shucbana maba sheegin rukuuc iyo waxaasoo dhanba intaas waa wuxuu sheegay qaala xadaanaa mu'mel bnu اlfadl alxaraaniyu qaala akhbarana alwaliid xaaw waahbarana maxmuud bnu khaalid وهو المروزي قال أخبرنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة حاو أخبرنا ابن سرح قال أخبرنا بشر بن بكر حاو أخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي كلهم لما أنتم عن سعيد بن عبد العزيز يكورنيان عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أna rasuul الlahi slى الlaه عalيه alي wsلm nebigu kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo xiina yaquulu markuu dhahayo samic allahu liman xamidah markuu yidhaahdo allahuma rabbana laka alxamdu mil الsamaa'i qaala mu'ml mil الsamaawaati buu yidhi wa mil اlardi wa mila maa shiئta min shayءin bacdu marka mil الsamaa'i mil الsamaawaati yaa ruwaad isku khilaafeen mu'ml ibn اlfadl isaga wuxuu yidhi mil الsamaawaati أهل الثناء والmجdi ya أهل الثanاaءi والmجdi ammaanta iyo sharafta allah u saaxiibka ahayo أxaqu maa shayka ugu xaqnimo badan qaala اlcabdu addoon uu yidhaahdo uu yidhi wakullunaa dhammaanteenna laka adiga cabdunaan kuu nahaye wakullunaa laka cabdun jumla muqxama waa marka ayb أxaqu maa shayka ugu xaqnimada badan oo qaala اlcabdu adoon addoon uu yidhi wa kullunaa laka cabdun dhammaanteen addoonaan kuu nahaye waa kan marka khabarkii laa maanica ku celiyaa oo manciyaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixisay adiga ood siisay zaada maxmuudun wuxuu ku daray walaa mucdiya ku siin karaa ma jiro limaa manacta waxaad adigu diidday uma tafaquu way iswaafaqeen laa yanfacu ma anfacayo daljaddi dheefta ka u saaxiibkaa minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisa ma anfacayso ay laa yanfacu اljaddu dheeftu waxba ma tarayso daljaddi waxba u tari mayso midka dheefta leh oo u saaxiibkaa minka adiga xaggaaga waxba kaga tari mayso wa qaala bishrunna waxau yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laka alxamdu lam yaqul allaahuma ma dhihin isaga bishir meesha allaahuma rabbanaa laka alxamdu rabbana un buu yidhi lam yaqul maxmuud allaahuma ma dhihin wa qaala bishrun rabbanaa laka alxamdu lam yaqul maxmuudu maxmuud ma aanu dhihin allaahuma qaala waxau yidhi rabbanaa walaka alxamdu maxmuud waaw buu ku soo daray rawaahu اlwaliid bnu muslim can saciidin qaal allaahuma rabbanaa laka alxamdu isaguna yidhi walam yaqul ma dhihin walaa mucdiya limaa manacta aydan ma dhihin iyadana qaala abu daawuud walam yaji bihi lama imaanin ilaa abu muslim unbaa la yimid intan dambe walaa mucdiyada calaa kullin marka waxay ku soo aroortay allaahuma rabbanaa laka alxamdu waxaa soo aroortay rabbanaa laka alxamdu rabbanaa laka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu allaahumma rabbanaa laka alxamdu allaahumma rabbanaa walaka alxamdu ka rabbanaa laka alxamdu wow ma laha rabbanaa walaka alxamdu hal meelay waawda ku leedahay walakana allaahumma rabbanaa laka alxamdu allaahumma ay leedahay labada dhinacna waaw kuma laha allaahumma rabbanaa walaka alxamdu afar qaab waa ibnulqayim allaahuma rabbanaa walaka alxamdu allaahumada iyo waaw la jamciyey oo walakada lagu daray ma isqaadanaya inuu yidhi mana jirto isagu waa diidey laakiin waa sugantao bukhaari bayba ku sugan tahay fii saxiix albukhaari ayay ku taallaa riwaayada allaahuma rabbanaa walaka alxamdu dhahayso maca daalika zaadulmacaadka waa anfiyey wuxuu yidhi ma jirto ma soo aroorin marka waxay yidhaahdaan un zaadulmacaadka kitaab ou safar ku qoray waay imaam ibn اlqayim kitaab ou safar ku dhigay waay safaruu ku qoray marka qofku hadduu safar ku jira kutubtiisii iyo wixiisii dhammaay iyo wax badan ma haleeli karo xifdi unba waxaaska qoraa un ayb xifdiguna marka waa qofku waa iska gefi karaa ayb ayb qاaل xdثna cبداللh بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رsuuل الlhi صلى اه علي وسلم qاaل إda qاala الإmaamu imaamku haddii uu yidhaahdo samc الlah لman xamiدة faqulوu idinka dhaha ma'muumiin haddaad tihin اllahuma رbna laka الxamdu faإnahu شhaأnigu waxa uu yahay man waafaqa kow waafaqo qowluhu qowlkiisa qowla malaaئikaةi malaa'igta qowlkeeda غufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min denbihi wixii hormaray dembigiisa waa fadliga marka ay leedahay rabbanaa walaka alxamdu haddaad adiga malaa'igta iswaafaqdaan dembiga kii hore waa la dhaafaa aamiintuna waa la mid idaa amana alimaamu faamminuu fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbihi hadda qofka marka waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo waay marka ilaa uu ka hubsada imaamkiisu samica allaahu liman xamidah markuu yidhaahdo kabacdi buu rabbanaa walaka alxamdu dhahaya ee sidaasaad malaa'igta ku waafaqee aamiinsigana waa la mid imaamku hadduu gudagalo idaa sharaca alimaamu hadduu gudagalo aamiin adigana bilaaw markaas laakiin isagoo wala daaliin madkii ku taagan haddaad aamiin dhahdo malaa'igta ma waafaqaysa qال xdثna بشhر بن cmاar qال أخبرna أsbاط عan mطرف whuو بن cabdاللaahi بن شhkيr عan cاamiri huو شhacbiyu cاamir بن شhurاaxيil الشhacبي qaala waxau yidhi laa yquل الqwم qolada yaanay dhihin ma'muumiinta khalف الimaami imaamka gadaashiisa samc الlah لman xamidah yaynan dhihin walakin yquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa laka اxamdu rabbanaa laka اlxamdu bay dhahayaan oo iyaga marka samic allaahu ma dhahayaan abu daawud marka aharkanuu keenay si uu markaa ugu xoojiyo isaga waxaad moodaa marka inuu sidaa qaban kuna xoojinayo baabu ducaa'i bayna sajdatayni baabu bayaani ducaa'i ducadii caddaynteediibuu u baab yahay bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la ducaysanayo labada sujuudood dhexdooda ducada la ducaysanayo qال الإmام أbو dاود رحمه الله xdثna محمد بن مسعوud qال أخبرna زيد بن الحباab qال أخبرna كاmل أبوالعلاء amil m idin dhig qال أخبرna كاmل أبوالعلاء qال xdثnيi xبيب بن أbي ثاaبت عن سacيiد بن جuبير عن iبن عabاaس qاaل kاana النبiyu slى الله عليه ولي وsلم nebigu wxuu aha yquul inuu dhahayo bayna سaجدتayn labada sujuudood dhexdooda allaahuma اkfir lii warxamnii wacaafinii wahdinii warsuqnii allaahuma yaa allah allow ikfir lii ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wacaafinii ii caafi ii caafi marka waxay tahay min albalaa'i belada iga caafi waa fi daarayni ayb jirka ii caafi lagama wadee waxaa weeyaan mucaafaadku waa ka caamsan tahay waxaas o dhan jirkaaga inuu balaayo alla kaaga caafiyo qalbiga in laguu caafiyo fidno iyo yacni waxyaabaha lagaaga ilaaliyo wahdinii ilaahu ihanuuni warsuqnii i arsuq warsuqniina macnaheeda waxay tahay ilaahu i arsuq ruuxan wa badanan ruux iyo jir labadaba ayb alimaam ibnu اlqayim wuxuu yidhaahdaa magacyada alle rasaaq iyo wahaab iyo keliya in la tasawuro ma ahan qofka uu tasawuro cunto keliya ilaahay waxbuu arsuqaa cuntadou dadka siiyaa keliya annaga nagu soo dhacaysa laakiin cunnada iyo cilmiga culuumta yani sharciga iyo yacnii tawfiiqda iyo khayrka iyo daacadoo qofka loo sahlo waxaas oo dhan waa waxaa weeyaan waa mawhibo waay iyo risqi ilaahay siinayo qofka ayb marka markaad wuxuu leeyahay markaad leedahay allaahuma arsuqnii waa inaad labadaba soo istixdaarsato qalbiga soo gashato risqigii muhiimka ee qalbiga iyo ruuxda iyo midda badanka ee cunto keliya un la cunaa qalbiga inaad gashato ma aha ayb sidaana marka uu ducadan baa marka lagu akhriyaa rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii iyadana waa yacnii axaadiidta ama riwaayadku way ku yimaadeen baabu rafci الnisaa'i إida kuna maca alimaami ru'uusahunna min asajdati baabu rafci nisaa'i haweenkii koryeeliddooda xukunkeeda caddayntiisa ibuu u baab yahay idaa kunna haddii ay yihiin haweenka maca alimaami imaam maciisa ru'uusahunna madaxyadooda ay kor yeelaan min asajdati ay ka soo qaadaan goorbay soo qaadayaan sidees u soo qaadayaan qaala xadaanaa moxamed bnu اlmutawakil alcasqalaaniyu qaala ahbaranaa cabdurazaaq qaala anba'anaa macmarun can cabdillaahi bni muslim akhi zuhriyi zuhri walaalkiisu can mowlan liasmaa'a bnati abi bakrin can asmaa'a ibnati abi bakrin ahayd qaala samictu rasuula اllahi sal ll ly slam waxaan maqlay nebigoo yaquulu dhahayo man kaana minkuna tu'minu biاllaahi waاlyowmi اlaakhir man kaana midii ah tii ahaatay minkunna xaalay idinka idinka mid tahay tu'minu inay rumaynayso billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falaa tarfac ra'sahaa madaxeeda yaanay kor u qaadin xataa yarfaca arijaalu ilaa raggu ay qaadaan ru'uusahum madaxyadooda maxaa dhacayna karaahiyata an yarayna inay arkaan nicid la nacayo min cawraati rijaali ragga cawraadkooda ay wax ka arkaan nicis la nacayo marka haweenku hadday ragga ku daba tukanayaanoo meel markaa ay isaga jeedi karaanna ay tahay iyagu markaa inaynan madaxa ilaa raggu ay ka soo qaadaan aynan soo qaadin yani cabbaar yar bay daahayaan markaasay soo qaadayan xilligii horena marka dabcan derbi iyo waxaa ma kala jirinoo haweenku un gadaala iska safo jireen ragguna in badanoo ka mida hal maro iyo wax lamida inay ciriiri a weliba ku tukadaana dhici jirtay marka si aanay indhahooda ragga cawradiisa waxba ugu dhicin inay wax yar marka iyagu daahaan markay nimanka soo kor noqdaan iyadoo kalena hadda kahor waana soo martay baabu tuuli اlqiyaami min alrukuuci wa bayna الsajdatayni baabu tuuli اlqiyaami qiyaamkii dherarkiisa caddayntiisiiba u baabay ama xukunkiisa caddayntiisa min arukuuci rukuucda kolka yani laga soo kor noqdo min yani min arafci min alrukuuci marka rukuucda laga soo kor noqdo qiyaamka ah ayb baabu tuuli اlqiyaami qiyaamkii dherarkiisii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay min alrukuuci laga soo istaagayo iyo wa bayna sajdatayni labada sujuudood dherarkooda inta yacnii dhexdooda wa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda dherarkeeda xukun ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay ayb laba rugni buu sheegayaa ictidaalka samic allahu liman xamida iyo fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo in la dheereeyo xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala ahbaranaa shucba can اlxakam can ibni abi leyla can اlbaraa ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulka kaana sujuuduhu sujuuddiisu wuxuu ahaa wa rukuucuhu rukuucdiisa wa qucuuduhu fadhigiisa iyo wamaa bayna الsajdatayni labada sujuudood fadhiga u dhaxeeyo qariiban mid dhow oo yacnii aada isugu dhowdhow min asawaa'i min aلtasaawii isla ekaan mid u dhowow ahay yacnii isla ekaan mid u dhow bou ahaayo yacnii way isku dhadhowaayeen waa arkaantiisa sujuudda iyo rukuucda iyo fadhiga jalsa bayna sajdataynta nebigu qariiban min asawaa ay ahayd waa isku dhadhoweyn riwaayo kale iyada waxay leedahay ayb kaana rukuucu الnabiy sal ا ly slam wa sujuuduhu bayna الsajdatayni waidaa rafaca min الrukuuci maa khala اlqiyaama wاlqucuuda qariiba min الsawaa riwaayada riwaaya waxay leedahay nebigu calayh الsalaa salaam rukuucdiisa sujuuddiisa fadhiga labada sujuud u dhexeeya ictidaalka samic allahu liman xamida intuba waa isku dhadhowaayeen marka laga reebo yani wuxuu leeyahy marka laga reebo fadhiga iyo istaagga maa khala alqiyaama iyo walqucuuda istaagga iyo fadhiga istaagga iyo fadhigaas kee waaye marka fadhiga iyo istaagga waxa waaye waa istaagga qiraa'ada waay maa khala alqiyaama yani waa qiraa'ada faatixada iyo suuradda istaaggaas waay iyo qucuudka la sheegayana waa atixiyaadka dambe marka atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe iyo qiyaamka oo nebigu uu faatixadii suuradda ku akhrinayo labada iyagu way ka dheeraayeen arkaanta kale tafsiirka yacnii macnaha saxda kaas waa ayb shaaficiyada qaarkood waxay ku macnaynayeen maa khala alqiyaama waalqucuuda ayay waxay leeyihiin marka laga reebo maa khala alqiyaama ay lictidaala ictidaalka iyo walqucuudana jalsa bayna sajdateynkii ayay leeyihiin labadaa marka laga reeba inta kalaa sinnaayeen ee labadaasuu yeeli jira aad u gaabi jiray leeyihiin oo sujuuddiisa iyo rukuucdiisu iyo ictidaalka iyo fadhiga labada sujuud u dhexeeyo mar walba ictidaalka iyo jalsa bayna sajdatayn aaday uga yaraayeen sujuudda iyo rukuucda ayb soo ma garanin sharax marka uu takalluf ku jiro waaye wax saxana ma aha nacam ayb sideedaba maxaa yeelay laba macnoba waa ku khaldan yahay macnahaas awalan yacni xadiidka siyaaq uu ku yimid iyo sida yacni uu lagu soo kaxeeyey marka la fiiriyo iyo yacni sida riwaayaadkiisa kala duwan ay isku macnaynayaan waa qiraa'ada iyo tashahudka dambe wa midda labaad waxaa kaloo diidaayo yacni shay inuu hal mar noqdo yacni shay hore loo soo sheegay haddana in isagii laftirkiisii dib haddana loo anfiyo wax tarkiib saxa ma aha ayb haddii la yidhaahdo maalan qaama yani qaama zaydun wa camrun wa muxamadun ilaa zaydan wa camran haddana lagu celiyey maxaa faa'iido laga helayo tarkiib oo sax amaba aha oo qofku inuu yidhaahdo jaءa zaydun wa camrun wa bakrun wa khaalidun haddana ilaa zaydan wa camran oo ka soo reebo maxuu yani wax sax wax tarkiib saxa ma aha labada wuxuuba awoodi karaa inuu ka bixi hadduuba ka bixi doono inuu ka bixiyaba hadda bikhilaafi waa khilaafsan tahay jaaءa alqowmu ilaa zaydan maxaa yeelay qowmka waxaa laysdhihi karaa zayd maku jiray maku jirin waa lagu taradudi karaa laakiin haddana zayd in intana lagu magacaabo xagga dambena lagu magacaabo waxaa weeyaan marka laa'iq saas makuwma ahan marka calaa kullin ibnu xajar wuxuu aad ugu tilmaamayaa marka inay taas tahay nacam ibnu xajar wuxuu aad u sheegaa in tashahudka iyo qiyaamka loo jeedo macnaha loo istisnoonayana waxay ahayd way ka dheeraayeen arkaanta kale iyaga labadaa way ka dheeraayeen arkaanta kale inta kaleo arkaantuna isku miday ahaayeen sujuudda iyo rukuucda sujuudda iyo rukuucda iyo yacnii isku miday wada iyo iyo sujuudda iyo rukuucda waa isku dhadhowaayeen iyo ictidaalka iyo jalsa bayna sajdateynku isku dhowaayeen qiyaamka iyo waxaan isku dhow iyo marka iyo tashahudka dambena way kala duwanaayeen waxay ku kala duwan iyagu way ka dheeraayeen inta kale iyaga kuwa kale waa ka dheeraayeen wuxuu yidhi marka xadiidkanna marka ibnu daqiiq ilciid laftirkiisa sharxa cumdaha aad u sharxa halkaa si fiican loo fiirfiiriyo iyo fatxulbaariga labadaba marka maa khala alqiyaama walqucuuda marka laga reebo nebiga arkaantiisii oo dhan labadaa markaad ka reebta inta kale waa isku dhadhowaayeen riwaayo kalena wuxuu leeyahay kulli waa isku midayba ahaayeen qiyaamka iyo tashahudka kulli waxaa lagu xambaaraa marka bacdi alxaalaad inay isku mid ahaayeen bacdi alxaalaadna aysa isku mid ahayn maxaa yeele haddii qiyaamka haddii qiyaamka lagu akhriyo lixdan aayadood salaad subax oo kale qiyaamkeeda iyo sujuuddeeda ma isla ekaanayaan dabcan soo ma garani maa khalaa alqiyaama waalqucuud markaa weyt waa imaanaya haddii marka nebigu uu ku akrinaayo qisaarulmufasalkaoo kale inay isku mid noqdaanaa dhici karta maalan faatixada iyo qul yaa ayuha alkaafiruun uu akhriyey sujuud intaa la egoo kale inuu sujuudda ku daaho waa iska dhici karta marka marka la leeyahay waa isla wada ekaayeenna waa xaalad markay marka la leeyahay qiyaamka iyo tashahudkaa ka badnaa inta kalena waa wakhtiyo kale siyaabaha marka loo tawjiihinaya xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in nebigu uu mararka qaar yacnii uu ku daahi jiray oo labadan rugni marka haddii lagu daaho salaad aynan ku buraynin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadun qaala anba'anaa haabitun waxumaydun can anas qaala maa sallaytu khalfa rajulin nin gadaashii kuma aanan tukanin awjaza salaatan ka salaad gaaban awjaza gaabnaan badan salaatan xagga salaadda min rasuulillahi sal ly slam nebiga nin nebiga ka salaad gaaban ma aanan ku daba tukanin fii tamaamin maca tamaamin yani iyadoo weliba ay dhammaystiran tahay salaaddiisa wa kaana rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu ahaa idaa qaala hadduu yidhaahdo samica allahu liman xamidah qaama waa istaagaya xataa naquula ilaa aan iska dhahno qad owhama nebigu waaba ka tegeyba yani sujuuddii buu ka tegeyba ilaa aan isdhahnaba uma markaa dabadeed yukabiru allahu akbar buu dhahayey waysjudu waa sujuudayey wa kaana yaqcudu waa fariisanayey bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad owhama waaba ka tegeyba yani ilaa aan iskaga malayno qad owhama ay asqada waaba ridayba oo wuxuu riday sujuuddii kale ayuu nebiga ridayba ilaa aan iska dhahno marka waxay tusahay marka in labadan rugni la dheeray karo dhib aanay lahayn la dheereeyo esee loo tawjiihinaa marka nebigu salaadda hala fududeeyo yidhi sidaana hadda waxaa cad marka inay dheeraanayso marka ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay hadba nebigu dadka uu tujinaayo unbuu fahmayey waana tii aan sheegnay marka waqtadi biadcafihim nas yacnii marka nusuusta la fiiriyo daabitka ugu fiican oo takhfiifka dadka adiga kugu daba tukanaayo qofka ugu taagta daran inaad ku dayato salaaddiisa qiyaasto waxaa dhici karta marka fii bacdi alawqaad oo nebigu markaa uu garanaayo dadka ku daba tukanayo ama nashaad uu jiray wax lamida inuu markaa salaadda sidaan yeelayan saasuu ibnu daqiiq sheegaan fuqahadu marka ayaga dhahayaan saddex subxaan allah subxaana rabbi alclaa bixamdihi in saddex laga dhigo daabit saasoo kale iyagana uga dhigaayo iyagana waxaa dhici karta marka inay ka hadlaayaan wakhtigay joogeen iyo curfigiisa iyo meel caam ah oo masjid suuq oo kale iyo meelahaas oo kale sida qaalibka marka ay badan tahay safar iyo ay soo marmarayaanoo kale in loo fududeeyo inaan la dhayn nebiguba saanuu yidhiyo waa intuu ku dheeraaday ictidaalkii ilaa aan iska dhahno amuu iloobayba sidaa ma la yeeli kara meelahaas oo kale qaala xadaanaa musadadun wa abuu kaamil dakhala xadiidu axadihimaa midkood xadiidkiisii wuxuu dhex galay fi laakhari kan kale qaalaha waxay yidhaahdeen akhbaranaa abuu cawaana can hilaali bni abi xumayd can ibni abi leyla can ilbaraa'i bni caazib qaala wuxuu yidhi baraa ramaqtu muxamadan sala allahu calayh waaalih wasalam nebi moxamedaan u kuur galay waan aadan ugu kuur galay wa qaala abuu kaamilna wuxuu yidhi rasuulallaahi meesha muxamedan iyo rasuulallaahi bay kala dhaheen rasuulallahi sal ly slam aan u kuur galay fi salaati salaadda dhexdeeda fawajadtu waxaan helay qiyaamahu istaaggiisa ka ragcatihi rukuucdiisoo kale inuu yahay wa sajdatihi sajdatihi mudhigaa marka wa sajdatihi ka sajdatihi wactidaalihi ka ctidaalihi inuu yahay fi rakcati rukuucda fi rakcati ragcada ka sajdatihi sujuuddiisoo kale wa jilsatihi fadhigiisoo kale wa jalsatihi fadhigiisoo bayna sajdatayni u fadhiisanayo wa sajdatahu iyo fadhigiisa maa bayna atasliimi walinsiraafi salaamo noqsiga iyo gadoomidda u dhaxayso qariiban mid isku dhow mina sawaa yacnii si eg isugu dhow kadib muxuu idiin dhigaa ya intan dambe idinma qora wاctidaalahu bayna ragcatayn ayb ramaq wuxuu yidhi yani fawajadtu qiyaamahu baan helay ka ragcatihi oo kale inuu yahay wasajdatihi uu yahay ayb ka ragcatihi wasajdatihi saa in la dhaho fawajadtu waxaan arkay oon helay qiyaamahu nebiga qiyaamkiisa ka ragcatihi rukuucdiisa inuu la mid yahay iyo wasajdatihi iyo sujuuddiisa wactidaalahu marka nasbiyo qiyaamkii ku cadaf wactidaalahu ictidaalkiisana waxaan arkay fi rakcati yacnii rukuucda bacdigeed uu ictidaalayo ictidaalkiisa rukuucda yani fi rakcati ay fi rukuuci uu ku ictidaalayo ayb wa jalsatahu iyo ya sajdatihi wاctidaalahu ictidaalkiisao fi اrakcati ay fi rukuuci rukuucda dhexdiisa ka sajdatihi oo kale waayo sujuuddiis oo kale wa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuud u dhaxayso iyo wa sajdatahu sujuuddiisa sajdatahu ma udhiga ka bacdi wa jalsatahu bayna sajdatayni wsajdatahu maa bayna atasliimi iyo walinsiraafi sujuuddiisa yanii tasliimta iyo salaamo noqsiga iyo yanii waxba isku celceliyey meesha wa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni oo fadhiisanayo iyo wa sajdatahu sajdadiisaoo maa bayna tasliimi salaamo noqsiga iyo walinsiraafi gadoomidda u dhaxayso qariiban min asamaato isku min asawaa'i kuwa isku dhowdhowaa xagga yacni kaanta oo way isku dhadhoweyd riwaayada muslima iyada ka fududa waxay leedahay ramaqtu salaata maca muxamadin sal ll ly slam fawajadtu qiyaamahu farakcatahu faاctidaalahu bacda rukuucihi fasajdatahu maa bayna الtasliimi wاlinsiraafi qariiba min asawa isku dhowdhow algan marka riwaayadan waxay tilmaamee arkaantao dhanba inay isku dhadhoweyd kulligood biduuni istinaa marka sida loo tawjiihinaa marka waxay tahay ibnu daqiiq alciid soo tilmaamaayo waa bacdi yani axyaan wakhtiyada gabal kulli waa isku dhadhowaayeen wakhtiyada gabalna qiraa'ada iyo tashahudku uu ka dheeraa inta kale waa ka dheeraayeen isna unbaa marka leeyahay imaamu nawowi isagu wuxuu yidhi fiihi daliilun calaa takhfiifi اlqiraa'ati waxaa laga qaadanayaa xadiidkan riwaayada muslim iyo tan waa isleeyihiine calaa takhfiifi اlqiraa'ati qiraa'ada in la fududeeyo wa tashahudi iyo atixyaadka waidaalati duma'niinati duma'niinadana in la dheereeyo fi اlrukuuci waاsujuudi wa fi اlictidaali can اlrukuuci wa can الsujuudi duma'niinadaa la soo dheerayna xoogaha qiraa'adiina waa la soo gaabina markaa waa isku ekaanaya marka soo maaha haddii qiraa'ada la gaabiyo fii bacdi اlaxyaan oo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo idaa jaءa nasrullahi oo kale lagu akhriyo duma'niinadii rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalkana la dheereeyo qariiban min asawa ay noqoneen riwaayada dhahaysa maa khala alqiyaama walqucuudna iyadu waa marka mararka qaar uu qiyaamku dheer yahay da lama dheeray karo lama gaarsiin kara marka duma'niinada iyo saa looma gaarsiin karo ayb qaala abu daawuud qaala musadadun musadad waxa uu yidhi fa rakcatuhu wactidaaluhu rukuuciisa iyo ictidaalkiisa bayna arakcatayni ictidaaluhu ictidaalkiisa bayna arakcatayni atxaad koowaad u jeedaa fasajdatuhu fa jalsatuhu bayna sajdatayni u dhaxayso fasajdatuhu fa jalsatuhu bayna atasliimi waalinsiraaf iyo fadhiga salaamo noqsiga insiraafka u dhexeeya waa kan itixyaadka dambe lagu akhrinayo qariiban min asawa ahaa baabu salaati baabun baabu salaati man laa yuqiimu sulbahu fi اrukuuci waاsujuudi baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay baabu salaati man bayaani baabu yacnii baabu bayaani xukmi salaati man qof salaadiis xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabaya laa yuqiimu aan taagaynin sulbahu duudkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucda iyo sujuudi rukuucda iyo sujuudda qofka aan duudkiisa taagaynin oon dumaaniino la imaanaynin salaaddiisa xukunkeeda caddayntiisiiba u baabyahay qaala xadaanaa xafsu bnu cumar annamriy qaala akhbaranaa shucba can sulaymaan can cumaarata bni cumayrin can abi macmar can abi mascuudin albadriyi qaala qaala rasuulu lah sal slam laa tujzi'u ma gudmayso salaaturajuli qofka salaadiisa xataa yuqiima ilaa uu taago dahrahu duudkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucdii iyo sujuuddii dhexdeeda yacnii laa tujzi'u marka lafdu اlijzaa lafdigan waxaa loo isticmaalaa bimacnaa asixa alijzaau waasixatu sawaaun waa isku mid sixo iyo ijzaa waa isku mid waxaana loo isticmaalaa ijzaaga laakiin wuxuu gaar ku yahay cibaadaadkuu khaas ku yahay waa isdilaax cibaadaadka khaas ku ah waxaa la dhahayaa cibaadatun mujzi'atun laakiin mucaamalatun mujzi'atun lama dhahayo walidaalika marka lafdigan hadduu soo arooray laa tujzi'u ma gudmaysa macnaheedu ma ansaxaysaa laga wada hadda ma ansaxaysa walidaalika xadiidku wuxuu tusaya duma'niinadu inay rukni tahay arkaanta salaadda ka mida khilaafan lilxanafiyati xanafiyadu ayagu duma'niinadu rukni ma ahan bay qabaan oo qofka marka inuu madaxa dhulka ku taabtaa ku filan sujuudda saa hadduu ugu taabto isla markii uu soo qaado waa iska ansaxayay leeyihiin salaaddooda waa salaad cajiib yaabna wuxuu yidhi marka nabigu sal l slam laa tujziu ma gudmayso salaaturajuli qofka salaadiisa xataa yuqiima ilaa uu taago dahrahu duudkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi uu ku taago qaala xadaana alqacnabiyu qaala akhbaranaa anasun yacni bna ciyaad wahuwa abu damra xaaw akhbarana bnu اlmuhanى qaala xadaanii yaxya bnu saciid can cubayd illaahi wahada lafdu bni اlmuhanى qaala xadaanii saciid bnu abi saciid wahuwa almaqburiyu can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slam nebiga dakhala almasjida buu galay fadakhala rajulu nin baa galay ayaa soo galay fasallaa waa tukaday uma jaaءa waa yimid fasallama calaa rasuuli illahi buu salaamay sal ly slam ninkan soo galayna magaciisa khallaad ibnu raafica la yidhaahdaa waana almusiiu salaatahu ninkii salaaddiisa iska xumeeyey faradda rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ka radiyey calayhi salaama salaantii buu ka radiyey wa qaala wuxuu yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli ma tukanine waxaa laga qaadanayaa marka qofku hadduu sida daahirkaa wax salaad u eg sameeyo laakiin salaaddii sharciga uunan la imaanin waxaa la dhihi karaa salaad maba tukaninba qofkan waa la dhihi karaa ee salaadda iyada suuradan kora ma ahane waa salaaddu maadaama xaqiiqa sharciya ay leedahay xaqiiqadii sharciyada ahayd ninkii la yimaado sidii sharciga u qoondeeyey ayaa salaad tukadan walidaalika qofku haddii uu yidhahdo haweenteeda waa iga furan tahay hadday salaad tukato oo salaad jajaban ay tukato duma'niinada ka maqan tahay wax ka furan ma leh maxaa yaele maba tukaninba sharcanba soo ma garana hadda ka hora taasoo kala dhacdayaa leedahay nin baa haweentiisi wuxuu yidhi waa iga haddaad tukato waa iga furan tahay waa tukatay markaasaa nin baa loo geeyey marka wadaad ah sheekh ah wuxuu yidhi waa waa kaa furan tahay yidhi khalaas dalaaq mucallaqa waaye shardigiisii waa la helay khalaas waay nin kalea marka wuxuu yidhi haddana loo yimid kaalay buu yidhi haweentii tuka halkan ku tuko yidhi saa u tukatay bal sameey salaaddii bay marka gashay wax faatixadii qaladay oo duma'niina la'aan ma kaa furnee waduu yidhi marka haweentaas maxaa yeele salaad maba tukaninayo qofkamarka salaadooda sidaa waxaa la dhihi karaa marka xaqiiqa sharciya waa la waayey mar haddii yacni shuruudii la waayey ama arkaantii la waayey waxaaba la dhihi karaa qofkaasi maba tukaninba sharcan waa sida hadda nebigu xadiidkan uu ku leey idhab tag fasalli soo tuko fa innaka maxaa yeele adiga lam tusalli adi ma tukaninayo waa anfiyey nebiga ninkaas salaadiisa farajaca arajulu ninkii waa laabtay fasallaa waa tukaday kamaa kaana sallaa siduu u tukado horoo kale uma jaa'a ila اnabiyi buu yimi sal اl ly slam faqaala lahu rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ku yidhi wacalayka asalaam uma qaala wuxuu yidhi irjic laaba fasalli fainaka lam tusalli xataa facala dalika ثalaثa miraarin ilaa saddex jeer uu sameeyey faqaala arajulu waladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaaranayaaye maa uxsinu aniga ma hagaajin aqaano hayra haada kan waxaan ahayn ee facallimnii ibar rasuulka ilaahay celcelintii hore marka waxaa layidhi nebigu wuxuu u celceliyey si uu ninkan hadhow marka aad ugu qabto waxaan haddii lagugu celceliya adiga waa shaygaas aadaa u qabanaysaa amase bal horta inuu isagu isgarto is yidhaha war waxaan ma taqaanide bal weydii nebiga calayhi isalaatu wassalaam qaala markaa nebigu wuxuu yidhi idaa qumta ila asalaati ilaa aakhiri alxadiid xadiidkan waxaa la yidhaha xadiidu lmusii salaatahu culummadana waxay u deliishadaan xadiidkan wixii lagu sheegay waa waajibay ahaan wax allaale wixii xadiidkan lagu sheegay salaadda dhexdeeda rukni bay ku yihiinay dhahayn laakiinse markay saa leeyihiin wax allaale wxii salaadda xadiidkan lagu sheegay waa rukni waxay u leeyihiin awalan waa qowl awalan waa qowli qowlka nebiga iyo ficilka nebigana wujuubka waxaa laga qaataa qowlka nebiga sal ll ly slam ficilka nebiga waxaa laga qaataa istixbaab sunnanimo ilaa hal xaala ma ahni xaaladdaa waxay tahay qowlka nebigu hadduu caddaynaayo amar waajib ah amar qowli ah oo waajiba oo mujmal weliba ah mujmal waxaa layidhaha wix aadan ku dhaqmi karin waay ilaa in lagu bayaaniya ma ahni shay duuduubaa ilaahay ku faray wa aqiimu salaatoo kale salaad ha la tukado salaad ijmaalaa ku jira hala oogo sababtoo adiga ma keeni kartid caqligaada ayb waxyaabo qowl sidaasoo kale ah qowl yacnii amar mujmal ah hadduu nebiga ficilkiisa bayaaninayo ficilkaas waajib waa loo qaadan karaa soo ma fahmin intii aan mas'aladaas ahayn aksaru ahlilcilmi culimmadii salafka aqlabkooda waxay ka fahmi jireen sunnanimo waa sida marka usuul fiqigana afcaasha rasuulka marka laga hadlaayo mabxad dhanoo aad u ballaaran waayo saasayna uga hadlaan xadiidkan marka isagu waa qowli waa kow oo hadal nebigu uu amarro uu bixinaayo waa amarka marka waxaa weeyaan qowlka nebiga amarkaana waxaa weeyaan waxaa ka yimaada wujuub maadada labaad waxay tahay xadiidkan fii maqaami اlbayaan wey ninkan wuxuu yidhi yaa rasuul allah salaad ibar aniga ma aqaano yidhi shay waajiba inuu nebiga ka daayo ma suuroobaysa marka ila laa yajuusu taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaajati wey sooma garan dadka in badan marka ma kasi karaan yani ficilka rasuulka muxuu yahay muxuunan ahayn yani qofkii sunnadiiba wuxuu ku arkaa nebiga saanuu sameeyey nebigu sidaan buu sameeyey wuxuu u qaadanaa ficilkaa nebigu sameeyey inuu waajib yahay qofkii ka tago inuu markaa dembaabayo amase uu bidco ku dhacaayo waxyaaba lamida sidaana marka xaalku sidaana halkan marka xadiidkan labadaas maadaba marka wuxuu keenayaa culammada waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya wax allaale wixii lagu sheegay inay waajib yihiin laakiin muqadamadaas waxay sax yacnii meel dhigo inta aadan marka adiga xadiidkan ku boodin marka isaga duruqdiisa inaad soo jamcisaa lagaa rabaa maxaa lagu sheegay maxaan lagu sheegin marka wixii isaga lagu dhex sheegay waa tirinay wixii aan isaga lagu sheegin laakiin meel kale lagu sheegay inay waajib yihiin meeshaas kale ayaad ka qaadanaya wujuubkooda ma fahamtay maadada saddexaad waxay tahay wixii lagu sheegay halkan oo sunno ah waxyaaba waxaa dhici karta sunna in halkan lagu xusay ogow waajibaa loo qaadanayaa sunnanimadeeda laakiin waxaan ka qaadanaynaa meel kale qaraa'in kale wixii marka xadiidkan ku jira oo qariino ayna tusto inay sunno tahay waxaan leenahay xadiidkan wujuub haba ku faa'iidayso laakiin meel kale aan ka ogaana inay sunno tahay shaqadaas marka u baahan yahay intaasoo dhan shaqadaas ayay marka ayaa loo baahan yahay haddii marka la jamciyo duruqdiisa markii la jamciyey inta zaa'idkaa marka la qaa'ay in markaa waxyaabahaas marka ibnu xajar aduu siyaabahaas xaafid ibnu xajar uu sheegaa isagu marka wuxuu leeyahy sidaasaan aniga yeelay duruqdiisaan jamciyey xooga badan min riwaayati abi hurayra iyo wa min riwaayati rifaacata bni raaficaan ka jamciyey فmima lam yudkar fiihi صariixan min alwaajibaati اlmutafaqi calayha waxyaabaha si cad aan xadiidkan loogu sheegin culummaduna isku waafaqsan yihiin inay waajib yihiin oo arkaan ay yihiin waxaa ka mida buu yidhi anniyatu niyada xadiidkan niyada laguma xusin marka waxaa dhici karta ninkan isagu inuu iska ogaa horta niyada oo nebigu saa aan ugu sheegin yaa dhici karta ma ogtahay marka niyadu waa rukni ama shardi adba tii la yidhaahdo inama alacmaalu biالniyaat ayb niyada marka waa rugni marka laleeyahy macnaheedu waxay tahay waxaa la niyoona waa inay noqdaan salaad farada nowciyada salaadda iyo qasad ficilkii salaadda inaad uqasado saddexdaas marka adiga waxaa lagaa rabaa qalbiga inaad gelisidaa lagaa rabaa maxalka niyadu waa qalbiga haddaadan saddexdaas qalbigii gelinin oo intaa iska soo istaagto allahu akbar iska dhahda xabad kama jiraan salaaddii marka sooma fahmin maxaa niyadu intaasay kala soocaysa ayb waxa marka laysku haystaa waxay tahay ee bidcada ah shayga bidcada waxay tahay waa talafudka niyada niyada lagu talafudayaa bidcaa maahane ninkan waxa uu akhrinayo qalbiga inaad gelisid waa lagaa rabaa shayga uu akhrinayo qalbiga inaad gelisid waa lagaa rabaayo ogow ee waxuu akhrinaya maxay tahay usallii buu leey waa tukanayaa ficilkan salaadda inaad samaynaysa inaad niyo gelisidaa lagaa rabaa salaad farad uu sheegayaa qalbiga adig gashaha ku dhawaaqin salaad farada inaad tukanaysa nooca salaadda inay duhur tahay inay casir tahayna qalbiga geli allahu bardhe markaa qalbiga gelisa sooma fahmin laakiin iyada marka taqsiir hadduu iska yimaado gurigayga markaan ka soo tegaayanba niyeysta hadduu yidhaahdo gurigaaga markaa ka soo tegaysa maxaa yacnii boqolaal waxyaaboodaa kugu soo dhacay waxaa dhici karta guriga inaad salaad duhur uga soo tagto xagga isaga leexatood nin iskala sheekaysato cabaar iska daahdo jamaacadaba ku dhaafto ama mararka qaar yacnii inaad ilowdo waa imaan karaan waxaasoo dhan marka ka soo tagga gurigaaga ictibaar ma yeelanaye markaad soo istaagto qiblada u jeesatid oo salaadda bilaabi rabto niyada markaas istixdaar la imaan waxaa kaloo ka mida buu yidhi alqucuudu alakhiir fadhiga dambe fadhiga waayaa atxayaad ma aha fadhiga dambe waa laysku waafaqsan yahay inuu rukni yahay in la fadhiisto yacni atixayaadka dambe dhexdiisa xadiidkan laguma sheegin almusii salaatahu laakiin inuu rukni yahay meel kale laga ogaado ayb kuwa laysku khilaafayna waxaa ka mid a atixayaadka akhrintiisa dambe ayb salliga nebigaa ka mida salaamo noqsigaa ka mida laguma sheegin xadiidkan laakiin waa arkaan axaadiid kalea laga qaatay ayb imaamu nawowina wuxuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa arrimaha nebigu sababtounan u sheegin waxay tahay oo ninkan aan ugu sheegin waa iska yaqaanay arrimahan markaa nebigu ogaalkiisii hore isaga tala saartay marka soo lama garanin marka xadiidulmusii salaatahu macaanida ku jirta kaas marka wuxuu leeya idaa qumta ila salaati salaadda haddaa u istaagtid fakabir allahu akbar dheh uma qra aqri maa tayasara wixii fududaada macaka adiga macaaga yani min alqur'aani qur'aan ah maa tayasara macakana waxaa laga wadaa faatixada xadiidkii cibaadda ayaa fasiraya uma rkac rukuuc uma rkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad kaga xasisha raakicana xaalaadtaa ku rukuucsan uma arfac soo kor noqo xataa tactadila ilaa aad ka ekaato ood ka toosnaato qaa'iman mid taagan uma asjud sujuud xataa tadma'ina saajidan ilaa aad sujuudi kaga xasisho uma ajlis fariiso xataa tadma'ina jaalisan uma afcal dalika fii salaatika kullihaa salaadaada oo dhan sidaas yeel buu yidhi hal ragcuu u sheegay inta kale dumaaniinadu marka inay waajib taha laga qaadanaya qaala alqacnabiyu can saciid bn abi saciidin almaqburiyi can abi hurayrata wa qaala fii aakhirihi faidaa facalta hada kan haddaad samayso faqad tamat salaatuka salaadaadii waa kuu taam noqotay waman taqasta waxaad nuqsaamiso min haadakan ka nuqsaamisa shay-an wax faina man taqastahu waxaa ka nuqsaamisa min salaatika salaadaada un wa qaala fiihi wuxuu yidhi dhexdiisa xadiidka idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduu'a haddaad salaadda isu taagto weysada taamiyeel isbaaqulwuduu'na waa kaa waa lagu sheegay allahu akbartana waa lagu sheego takbiirta qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala ahbaranaa xamaadu can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa can caliy bni yaxya bni khallaad can camihi adeerkiisoo ayb rifaacat bnu raafic ana rajula nin caliy bnu yaxya bni khallaad bni raafic ana rajula nin dakhala almasjida masjidkuu soo galay dakara naxwu buu sheegay qaala fiihi faqaala الnabiyu sal اه ly slm nebigu wuxuu yidhi innahu laa tatimu salaatu salaad ma taam noqonayso liaxadin uma taam noqonayso axadkaasoo min annaasi dadka ka mida xataa yatawada'a ilaa uu ka weyse qaato fayadca alwuduu'a weysada ou dhigo yacnii mawaadicahu boosaskeeda uma yukabiru wuu kibaaranayaa wayaxmad ullaaha alla u ammaanaya caza wajal wayusnii calayhi waa faallaynayaa alla wayaqra'u wuxuu aqrinayaa bimaa shaaa wuxuu doono oo min alqur'aani uma yaquulu allahu akbar buu dhahaya uma yarkacu waa rukuucaya xataa tadma'ina ilaahay ka xasisha mafaasiluhu kala goysyadiisa uma yaquulu samica allahu liman xamidah xataa yastawiya ilaa u ka sinaada qaa'iman uma yaquulu allahu akbar uma yasjudu xataa tadma'ina mafaasiluhu xibnihiisa ilaa ay ka xasilaan uma yaquulu allahu akbar wayarfacu ra'sahu xataa yastawiya qaacidan uma yaquulu allahu akbar uma yasjudu xataa tadma'ina mafaasiluhu uma yarfacu ra'sahu fayukabiru faidaa facala dalika hadduu sidaa yeelo faqad tamat salaatuhu way u taab noqotay qaala xadaana alxasanu bnu caliyin qaala ahbaranaa hishaam bnu cabdilmelik wahuwa abulweliid adayaalisi wاlxajaaj bnu minhaalin qaala ahbaranaa hamaamun qaala ahbaranaa isxaaq bnu cabdillahi bn abi طalxa can caliy bni yaxya bni khallaad can camihi can abiihi can camihi rifaacata bni raafic bimacnaahu bimili yani bimacna alxadiidi الsaabiq qaala faqaala rasuulu اllahi sal ا ly slam nebigu wuxuu yidhi inahaa laa tatimu inahaa qise laa tatimu mataam noqonayso salaatu axadikum midkiin salaadiisa xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa weysada uu taam yeelo kamaa amarahu اllahu tacaala siduu alla u amray fayaksilu wajhahu buu dhaqayaa wayadayhi gacmihiisa ila almirfaqayni wayamsaxu bira'sihi buu masaxayaa warijlayhi labadiisa lugood ila alkacbayni uma yukabiru اllaha caza wajalla wayaxmaduhu uma yaqra'u min alqur'aani maa udina lahu uma yukabiru اllaha caza wajalla wayaxmaduhu waxaa waaye ducaaءu اlistiftaax ducaaءu اliftitaax inay sunno tahayna sidaasaa marka culammada u badan qowlkooda waxyaabaha sunnooyinku halkan lagu sheegay oo qaraa'in kale laga ogaaday inay sunno yihiin oo aanay arkaan ahayn uma yaqra'u min alqur'aani maa udina lahu wixii loo idmay fiihi wa tayasara fududaaday u fudud fadakara naxwu xadiidi xamaadin buu xusay qaala wuxuu yidhi uma yukabiru fayasjudu fayumakkina waa tamkiininayaa wajhu wejigiisa wejigiisau makaninayaa ku dhejinayaa qaala wejigiisau dhulka ku makanina qaala hamaamun warubamaa qaala inuu yidhi hal arkaa jabhatahu foolkiisa min alardi dhulka ayuu makaninayaa xataa tadma'ina mafaasiluhu ilaa xubnihiisii markaa ay xasilaan watastarqiya ay laalaadsanto ilaa markaad sujuudsantaha xubnahaagii korena hoosay jiraan kuwii hoosena koray jiraan inaad laalaadsanto uma yukabiru waa kibaaranayaa fayastawii qaacidan waa ekaanayaayo waa sinaanaya qaacidan xaal uya mid fadhiyo calaa maqcadihi ku fariisanayo yani qaacidan xaal uya mid ku fariisanayo calaa maqcadihi makaanu fadhigiisa meeshu ku fariisa wayuqiimu sulbahu duudkiisii buu taagaya fawasfa salaata buu sifeeyey haakada arbaca rakacaatin xataa faraqa ilaa u ka dhammeeyey laa tatimu salaatu axadikum xataa yafcala daalika qofkiin salaadiisii mataam noqonaysa ilaa uu sidaa yeelo qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can muxamedin yacni bni camrin can caliy bni yaxya bni khallaadin can rifaacata bni raaficin bihadihi اlqisati qaal idaa qumta haddaad istaagtid fatawajahta ila alqiblati aa u jeesatid fakabir kibaara uma qra' biumi اlqur'aani faatxa aqri bimaa tayasara min alqur'aanidii xanafiyada ku dhegaysay waa kan iyadoo fasiran wabimaa shaaa allah wixii alla doono an taqra'a ina akhrisid idaa rakacta haddaad rukuucaysid fadac raaxatayka labadaada calaa caloodhig calaa rugbatayka labadaada jilbood wamdud taag dahraka duudkaaga wa qaala wuxuu yidhi idaa sajadta haddaad sujuudaysid famakkin lisujuudika sujuuddaada makani oo dhulka si fiican isu makani faidaa rafaca marka xadiidkan shaaficiyada waxay u soo qaataan tamkiinka sujuudda halkaana ku dhacaadayleyhi walidaalika qofka hadduu lugaha kor u qaadoo kale iyo yani shay yani waa dhici karta inay waajib ka tago laakiin salaad ma jebayso marba hadduu yani wejiga dhulka si fiican u makaniye laakiin xubnihii nebiga la amray toddobada haddii toddobada la amray bilafdi اlamrina ku timid walamru yufiid اlwujuub famakin lisujuudikana ma diidaysa hadda intaasna in dhulka la dhigo faidaa rafacta haddaad soo kor haddaad soo kor noqoto faqcud fariiso calaa fakhidika اlyusraa yani bowdadaada bidixdaa ku fariiso qaala xadaanaa mu'ml bnu hishaam qaala akhbaranaa ismaaciil can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii caliy bnu yaxya bni khallaad ibni raaficin can abiihi can cammihi rifaacata bni raaficin can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalama bihadihi اlqisati qisadan buu sheegay qaala idaa anta qumta fii salaatika fakabir illaha caza wajalla uma qra' maa taysara calayka min alqur'an wa qaala fiihi faidaa jalasta fii wasati salaati fadma'inna xasil waftarish goglo fakhidaka lyusraa uma tashahad atexyaadkii koowaad laakiin inuu atexyaadka koowaad rugni ahayn xadiid kalea laga ogaado xadiidka cabdillaahi bni buxayna sujuudda maxaa yeele sujuudu sahwiyaa lagu kabay halkaasaa laga ogaaday wa qaala fiihi faidaa jalasta fii wasati salaati haddaad ku fadhiisato salaadda dhexbartankeeda haddaad fadhiisanaysa fadma'inna xasil waftarish fakhidaka lyusraa uma tashahad uma idaa qumta famidla dalika xataa tafruqa min salaatika qaala xadaanaa cabaad bnu muusa alkhutaliyu qaala akhbaranaa ismaaciil yacni bna jacfarin qaala akhbaranii yaxya bni caliy bni yaxya bni khallaad bni raaficin الzuraqiy can abihi can jadihi can rifaacata bni raafic ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalama faqasa hada alxadiida qaala fiihi fatawada' weysayso kamaa amaraka allah sida ilaahay kuu amray intii nebiga ku darayna waa sunno oo la imaaw marka fatawada' kamaa amaraka allah waxay u soo qaataan shaaficiyada inta lagu sheegay qur-aanka rug arkaan ah inta qur-aanka lagu sheegay waa arkaan luqluqashada iyo sandaarsiga maadaamaan qur-aanka lagu sheegin arkaan ma ahanay dhahaya laakiin iyagu bacd alculamaa waa waajibay dhahayaan waxayna waajib ku yihiin qowlka nebiga idaa tawada'ta famadmid haddaa weysaysanaysa luqluqo amar wailaa ficilka nebiga keliya rugni kuma aysan noqoteen waajib kuma noqoteen ayb uma tashahad faaqim uma kabir fain kaana macaka qur'aanu faqra' bihi wailaa faxmad illaahi caza wajalla wakabirhu wahallilhu wa qaala fiihi wain intaqasta minhu shayan haddaa ka nuqsaamiso intaqasta min salaatika qaala xadaanaa abulwaliid adayaalisiyu qaala akhbarana leyf can yaziid bn abi xabiib can jacfar bni اlxakiim can jacfar bni اlxakam xaa w akhbaranaa qutaybatu qaala akhbarana leyf can jacfar bni cabdillahi alansaariyi can tamiim bni اlmaxmuud can cabdilaahi can cabdiraxmaan bni shibl qaala nahaa rasuulu lah sal l slam can naqrati lghuraabi buu reebay tukaha kubsiintiisa dhiigga markuu cabayo isago kubkub u siiyo oo kale waftiraashi sabuci dugaagga fidsigiisa jeeni fidsigiisa wa an yuwaطina arajulu ninka inuu yacnii daa'imo almakaana meel fi lmasjidi uu ka daa'imo kamaa yuwaطinu اlbaciiru ratiga sida u daa'imo oo kale ayb laba waj baa marka ku suganoo an ya'lafa arajulu makaana ninku inuu meel caadaysto yani iska fadhiisto hal meel u macnaa in wej saa uu yahay wejka kalena an yuwaطina arajulu ninkaa yacnii inuu fadhiisto ou arunto almakaana meesha fi اlmasjidi masaajidka dhexdiisa yacni fi salaati kamaa yuwaطinu اlbaciiru ratiga sidau u fadhiistoo kale oo markaa wejkaas labaad waxaa waaye markaa sujuudda aadaysid sidii ratiga hau fadhiisanin waayo labadaa macnaa lagu fasiray halkan hada lafdu qutayba qaala xadaثana زuhayr bnu xarbin qaala akhbarana jariir can caطaaء bni saa'ib can saalimin اlbaraad qaala atayna cuqbata bna camrin alansaariy ayaanu u nimid abaa mascuudin ahaa faqulnaa lahu waxaanu ku niri xadiثna can salaati rasuuli lah sal slm faqaama bayna aydiina fi lmasjidi buu kacay fakabara falamaa rakaca markuu rukuucay wadaca yadayhi labadiisa gacmood wuxuu dhiga calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda wa jacala asaabicahuna wuxuu yeelay asfala min daalika meesha hoosteeda farihii hoosay aadeen calaacasha meesheedaasna jilibka korkiisa ayb wajaafaa bayna mirfaqayhi labadiisa xusulloodna waa kala dheereeye xata istaqara kullu shayin ilaa shay kasta uu xasilay minhu isaga ka mida uma qaala samic allahu liman xamida buu yidhi faqaama waa istaagay xata istaqara kullu shayin minhu wax kastoo isaga ka mida ilaa ay xasileen uma kabara allahu akbar buu yidhi wasajada waa sujuuda wadaca kafayhi cala alardi labadiisa calaacaloodu dhulka dhigay uma jaafaa waa kala dheereeyey bayna mirfaqayhi buu uma jaafaa waa fogeeyo bayna mirfaqayhi labadiisa xusullood ayuu kala dheereeyey xata istaqara kullu shayin minhu ilaa ka xasilay wax kastoo isaga ka mida uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor yeelay fajalasa waa fadhiistay xata istaqara kullu shayin ilaa shay kasta uu xasilo minhu isaga ka mida fafacala midla dalika sidaadaasoo kaleu yeelay aydan uma sallaa arbaca rakcaatin buu tukaday midla haadihi rakcati ragcadan oo kale ah fa sallaa salaatahu salaadiisii buu tukaday uma qaala haakada ra'aynaa rasuula allahi sal l slam sidaan ayaa nebiga ka aragnay sidaa buu yidhi haakada ra'aynaa rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama nebiga sidaa baanu ka aragnay buuyi marka طumaaniinadu inay rugni tahay buu intaanu axaadiida u keenay wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wsaxbi wslm